xuruubteedii dagaaladeedii hore qabaliga ahaa walaa taariikhdeedii hore walaa abaarii hore ku dhacay xataa dadnimadeeda inta gaadhay abilkeed hore uma gaadhin taariikhda soomaaliyeed hore looguma arag baa filaya meel kastoo qof soomaaliya joogo iyadoo dad intay dhintaan webiga maydkoodii inta lagu guro qaarka dambe uu soo jeedo oo ka kalena intuu yimaado u ka dhinacdo oo u iskaga tago ama taagdaraha ka ahaato u taag dirayo aan waxba aasi karin ama maydkao aan qiimaba lahayn ha ahaatee maxaa gaadhsiiyey wadcigeennii halka kan dhibaatada intan leeg maxaa inoo keenay wax waloo dunida ka dhaca maaha wax maalin dhaca laakiin taariikhda bini aadamku waxay u socotaa maalinba inbaa dhacda afcaasha ama dhaqanka dadkuna mar uun buu natiijo keenaa amase midhihiisu ay yimaadaan oo dadku ay gurtaan ummadda soomaaliyeed mid yar mid weyn mid caaqila mid fudud nooc kastaba dhibaatadu way soo gaadhay xataa kuwii wax laynaya imika qaylinaya yani dhibaatada xadka gaadhay kuwii wax laynayay ayaa qayladoodii hadda ay badan tahay idan cid aanay dhibaatada tani gaadhini ma jirto hadday dhibaatadu xadkaa gaadhay maxaa u xal ah dadkeenna badh baa waxay leeyihiin galbeedkaa inoo xalilaya haddaynu waxba xalili kara weyn ummadda reer galbeed meesha ha tagto bale waxaa laga yaabaa caqliyada bini aadamku waa iska tiro badan yihin soomaalidu horey u mahmaado waxay dha ammaan tag waa mudaciyaadka laba mudacadaas tidhaahda isasa laakiin dadku waxay ka wada duulaan hadday jirto oo meel aan qof loo ogoleyn qofnaba inuu ka baxa hadduu jiro wax waa la gaadhi karaa ama natiijo waa la gaadhi karaa dadka badh baa waxay la tahay inagu waynu soo yaacnay ama fuladnimo hayna keento ama xoolo raadis ha keeno ama waxbarasho doon ha keeno ama sabab kaleba ha u yimaadeen halkaynu nimo dabeetana dadka in kale waxay la tahay oo haddii balaayadii inaguba aynu ka soo cararnay gaaladu intay u gargaarto kii soo carari kari waayena iyagu raashin u geeyeen waa maxay dhibaatada jirta inagu waynu soo cararno halkan baynu beriisii raashin ku helnay kii soo carari kari waayey haddii ay iyagu ula cararaan adigu waad soo cararta waad soo gaadhay laakiin kii soo carari kari waaye hadday iyagu ula cararaan oo u geeyaan oo halkuu joogo wax lagu cunsiiyo oo la dhargiyo oo gaajadan iyo dhibtan aad arkaysa la saaro waa maxay adigu beledanaad ka digaysa aad aragtay wadaadu amase waa maxay dhibaatadan aad sheegaysaana leediin reer galbeed baa wadankii tegayay miyaydan ogeyn wadanku inuu wadan baabaayo ficlan waa jirtaa inuu wadanku baabaayo waa jirtaa inaynu inagu hasoo nimiyo halkan raashin ku helnay waa jirtaa dad badan inay naga daba iman kari waayeen oo halkaa ay ku baktinayeen waa jirtaa inkastaba ha leekaatee gaalada bad inay wax la carareen oo meesha geeyaan laakiin arrinku xal ma yahay maxay se iyagu wax kuu siinayaan gaalada aan ku bilaaba awalan dhibaatadu waxay ka taagan aqoonta ama garaadka siyaasiga ee soomaalidu ay leedahay aada buu hooseeya xataa siyaasiyiinta ay daba socdaan waxaan u malaynayaa inaanay wax akriyin waayo hadday taasi jirto may dhacdeen xamaaqadu inay xagkaa inaga gaadho ama inuu qof noola ahay uu sidaasi u fakero walow iyuu muslimna ahaane inuu xagkaa fikradu gaadha aad iyo aad iyo aad iyo aad bay u hooseysaa sababtu maxay yurub se waxbixinteedu maxay goormay se yurub wax bixiyaan ma dhabbaa xuquuqul insaan baa wax loo bixiya ma jirta in xuquuqul bini aadamka oo la ilaaliyo daraaddeed wax loo bixiya ma jirtaa reer galbeed inayiin dawladaha deeqda bixiya ma jirtaa deedweelku ama caalamka saddexaad inuu yahay kuwa deeqda la siiyee baahanee markasta qaadanaya iclaamku intuu sheego iyo inta qarsoon inta qarsoon baa badan laakiin waxaan u malaynayaa haddaynu waxyaabaha qaarkood ku dayno inaynu sharaxno malaa ilaa xad in dadku baraarugi karo hadduu qofku baraarugana waa laga yaabaa markaa inuu raadiyo meesha xal ku jiro tusaalaha koowaad aan idin siinayaa wuxuu yihi halkan hortayda waxa yaalla buugu qoray caalim muslima waxaa la yidhaha doctor rushdi fakar rushdi fakar ma aha nin warkiisu iyo war jariidad lagu qoro amase nin islaamnimo unu qaylibayo islaamnimo daraaddeed bal dadku male waxay qadariyeen qofka hadalku ka soo baxe aan ka warrabo ninkan intaanan inoo sheegin waxa uu soo guurinayo aan isaga ka warrabo rushdi fakar waa caalim muslim wuxuu ka baxay jaamacadaha reer galbeed iyo kuwa muslimiinta labadaba sorbon universityga ay ku faanaan franciscobuu doctorate ka qaatay geneva universityga ay ku faanaan ayuu doctorate labaad ka qaatay afar sabjig oo kamida culumta biniaadamkabuu takhasus u leeyahay anthropology sociology cilmulijtimaac iyo cilmi nafs xataa falsafatu taariikh ayuu mutakhasis ku yihi bal eposative philosophyga waxaa loo yaqaana falaasafati casri tanwiir waxay qoreen oo dhan buu ku yahay khabiir wuxuu yahay nin dunidu aqoontiisa ay qiimayso masalan wuxuu muxaasir ka yihi jaamacadka reer galbeed inta ugu badan sida sorba university ama se geneva university wuxuu muxaasir ka yihi jaamacadda loo yaqaano newshater wuxuu muxaasir ka yahay jaamacad badan oo yurub ku yaala waxa uu ka yahay cudwi rasmiya laba iyo afartan urur oo dawliya iyo cilmiya اثنين او اربعين جمعية دولية واكاديمية ومؤتمرا عالمية يقيم حتى واحد كم اذا ururka cilmiga iskandinisiga ee loo yaqaano sterenberg ee uu leeyahay filosofka swedishka u dhashay xuskiisa loo sameeyey wuxuu ka yahay cudwi hay-adda caalamiga afka faransiiska wax lagu qoraaga afka faransiiska wax ku qora ee loo yaqaano a d e l s wuxuu ka yahay wuxuu ka mid yahay ragga loo sharaxay jaa-isada maanta loo yaqaano nobel priceka kun sagaal boqol ilaa iyo lix iyo toddobaatankii buu u sharaxnaa cidda u sharaxtay muslimiinta qura maaha akademiyada cilmiga faransiiska iyo jaamacadda jariifa iyo hay-adda ay leeyihiin xidhiirka ay leeyihiin dadka wax ku qora afka faransiiska ayaa usoo sharxay marka laga yimaado dadka muslimiinta iyo waxay ka qoreen wuxuu leeyahay boqol iyo konton book oo caalamiya waxaa ka mid ah encyclopediyaal ka warramaya noociyaadka qaarkood aan soo duuduube wuxuu wax ku qoraa afka ingiriis faransiis iyo carabiga intaba bugaaguu ku leeyahay wuxuu yahay nin wasnigiisa cilmiga akademiga ah kule dunida yani waa rajul muctarif ku ah dunida tan oo loo ictiraafay manziladiisa cilmigaa daraaddeed waayo dad ahaan hadii loo eego waa nin saciidu masar ka yihi waa nin reerbaadiyaha tolki marka loo eego kuma caanbixin wax kale waxaan leenahay caalimkaasi muslimka ah boqol iyo kontonka buug aynuu sheegnay wuxuu qoray buug la yidhaahdo nihaayat alcamaaliqa wuxuu kaga warramaya xadaarada reer galbeed raggeedii waaweynaaye falaasafada ka ahaa qayb ka mid a ayuu wuxuu ka warramayaa taariikhdooda sida froid oo kale sarsar john bol sartar kii la odhan jiray camnawiil kan san simon yani falaasafada ay casrigan yaqaaneen dhammaantood ayuu ka warramaya waxaanu uga warramayaa uu rabaa inuu taxliiliyo xadaarada nimanka reer galbeed ay leeyihiin waxay ku salaysan tahay dabeetana wuxuu qirayaa inay falaasafadoodoo dhami qaylinayaan oo leeyihiin dunida baaba abaa ku soo socda taasoo dhan inagu uma socono qoraalkiisa markaa waxaa kamida uu leeyahay wuxuu yihi waxaa dhacday dadka qaylinayaa buu yihi ma aha kuwa falsafadiiyo waxeeda ka shaqeeya qura ee culamada technologyga ka shaqaysa ee combyuterka ku xisaabtantaa kamida buu yihi qayladaas waxay gaadhsisay dunidu inay sameeyeen dad ay leeyihiin mustaqbalka bashariyad ee qarniyada soo socda waa in loo baadhaa xuluul nolosha tan lagu badbaadin karo masalan ururada loo xil saaray ee urur cilmiyeedka waxaa kamid a ururka medos la ydhaha waxaa kamid a proster ururka la ydhaha waa ururo lagu ururiyey niman khubaro ah oo cilmiyahanaa oo loogu talagalay nolosha mustaqbalkaee dunidu khatar bay ku sugantahe sidii wax looga tari lahaa nimankaasi waxay sheegeen oo dhan ma jecli in aan anugu ka warramo meel quraan caawa uga socda meeshaan uga socdaa waxay tahay fii xadihim qawlkoodaan idiin soo naqlinaya wa naaqil kufri laysa bikafir qawlkoodu wuxuu yahay labada qarnee soo socda bay yidhaahdeen haddii dunida waxaan yaalla sida tan dadku u isticmaalo oo bimunaasaba wa bigayri munaasaba sida tan un istihlaagku uu jiro dunida tan laba qarni kadib bay yidhaahdeen noolaha waxay yaallaa kuma fillaanayo oo dhibaataa soo gaadhaysa ee waa in laga bedelaa xadaaradan reer galbeed waxaan ay dadka u horseedaysa u horkacaysa waa in wax laga gediyaa bay leeyihin waa qoraaladii reer galbeed ee loo diray inay mustaqbalka bashariyada waxu raadiyaan waxay leeyihin maxay haddaba wadaan xal soomaalidu waxay kamid tahay maxay dunida xalka iyagu wada maxay waxay leeyihin xalka waxaa kamida masalan markay xalkii timi yani culamaau taqniya ama combyuterka iyo xaasuubkiiyo nimanka waxaan ku shaqaynaya mashkiladu intay leeg tahay bay sheegeen dabeetana sourceska ama masaajirtii waxa kanay u raajiceen oo dhan bay sheegeen ixsaa'iyaadkoodii iyo cilmigoodii bay adeegsadeen ilaa xad iyagu waxay gaadheen ay leeyihiin dhibaatadu waa taa marka waxaa imanaya doorkii dadkii falaasafada iyo culamaaistimaac iyo wixii u fakerayay dadka waxaa la leeyahay basharka haddaba sidee loo badbaadin karaa dunidii halaag bay ku socotahay halaagii si ay uga badbaadiyaan way iskhilaafeen ole waxay leeyihin haddii la rabo in la badbaado waxaa timi addacwa ila ataqali can istinaaca walcawda ila aziraaca walracyi walbii'ati alkhadraai abiiciya ole waxay idhahdeen ha laga baxo reer magaalnimada dhammaanteedba warshadaha waa in la xidhaa oo wax soo saarka reer galbeed oo dhan la joojiya waa in dib loogu noqdaa bay leeyihin beeralaydii iyo xoolo dhaqatanimadii iyo kaasunbuu bini aadamku ku badbaadayahay waa ururo waaweyn khaasatan waa ururada maqashaan in la yidhahda environmentkay u dooda albia culamaa albia kuwa lagu tilmaamaa u badan ururadaasi qaybo siyaasiya bay leeyihin xataa maanta ku jira loolanada siyaasadeed ee dawladeed oo hadday qabsadaan raba inay fikradooda hirgeliyaan masalan waxaa kamid ah ururkan gurunaa la yidhaahdo ee wadanka jarmal ka jira waa urur siyaasiya waxaan filayaa xawaalay toban kursi inuu mararka qaarkood ku lahaa baarlamanka wadanka jarmal afkaartiisa waxaa kamid a markaa inuu leeyahay waa dadkan environmentka u doodaya noocan u fakeraya yaa qoladaa kusii dheeraan qolyaa qaar baa waxay leeyihin maye addacwa ila indixaar dimuqraati bimacna siraab lbutuun bisifa qaciya oo jazriya qaar baa waxay leeyihin maye dadku cunada ha yareeyo oo dadkan reer galbeedkan iyo sidan waxay u cunayaan iyo waxa kan hala joojiyo qofka cuno yaro yani caloosha ha mudaharaada bay idhahdeen haddii la rabo dunida wax la gaarsiiyo kuwaana uma jeedo bal hadda kuwa soo socda iga dhegayso أو تبني مسلسل الكوارث المحصورة بالنسبة للبيئات الغاصة بالسكر في الأنتاج أي عالمنا البئيس وذلك في شكل حروب محلية عن طريق تفصيل النعرات وبط الفتن أو تعميم الجفاف وتلوث المغنم إلى غير ذلك من الفرضيات اللاإنسانية أمام حضارة متنفرة ومفترسة إن كانت قد حرمت جانبا من البشرية من محاصنها إلا أنها تأبى إلا أن تعمم مصاوئها تشارك البشرية برمتها في مآسيها وحينئذ وإن بينها مجتمعيا هرمري أي كبعيان أو إلاليان أو دوران أو كحساب تمام بلايين كالدوريدة كدعا siiba bay idhaahdeen balaayooyinka ku dhaca dunida dadka wax soo saarkooduna yar yahay tiradooduna badan tahay khaasatan waa caalamka tedwelka loo yaqaano aragtidoodu waxay tahy haddii la rabo bay leeyihin mustaqbalka galbeedku iyo ummadda horumartay inuu badbaado oo manfaca dunida gudaheeda ku jira uu bashariyada laba qarni kadib uu ku fillaado waa aragti ayagu qabaan yani anu ka shaksi muslim lama qabo laakiin aragtidoodaan idin soo gudbinaya say ufakerayaan waxay leeyihin haddii la rabo mustaqbalka dambe dunidu inay waarto oo nimco ku filan ay heli karto waa in la xoojiyaa bay idhahdeen mashaakilka ka jira caalamka saddexaad khaasatan waa in la isku dayaa bay idhahdeen tasqiini nacraaq wax allaaliya waxa muran dhex yaala tedwelka waa in la kobciyaa la badbaadiyaa ko wabaqti lfitan meesha balaaya ka dhacda bay idhahdee waynaynu oognaa aw tacmiim iljafaaf abaare hadday dhacday inta kale waa in la gaadhsiiyaa bay idhahdeen watalawut ilmuqanna bii-aadka ay ku nool yihiinna inta la xumayn kara dhammaanteed waa in la xumeeya waa fardiyaat alinsaaniya waa fikrad ay qabaan culamadoodii u fakaraysay galbeed sideedaba waxaa la yidhaahdaa horumarka dunida koowaad wuxuu ku salaysan yahay dib u dhaca dunida saddexaad waxay yidhaahdeen haddii aanay taasi jirin muxuu macnaheedu yahay qashinka ama se nafaayaadka ka soo hadha nafaayaat isanma kasoo hadha nawowigan iyo waxa kale maxaa jedwelka loola doontaa nigeria waa aqwal bilaad bay ka midtay jedwelka ku nool haddana nafayaadka ugu badan iyadaa lagu aasi jiray soomaaliya waa maqasheen marka agteeda iyo meelahaasi inay b b c u beri dhaweyd ahayd waxbaa lagu aasayo qola lacag la siiyo maraakiib baa tagtay talyaaniga iyo switzerland iyo shirkada caynkan leeyihin nafayaadka lagu aasiya limaada maxaa nafayaadka meelaha kale lagu aasi waayo waxa isweydiinta leh raashinka xataa ka masmuumka noqda raashinka ka ay santarshibada ama meelahooda tan ay wax ku eegaan ka uu diido waxaa loo baahay mushtargeeyaa dunida saddexaad waxaa jirta xataa wax kala daaya sigaarka masalan sigaarka qaanuunkooda wuxuu dhigayaa xad mucayana oo nicotina ama sunta nicotinka la idhaahdo iyo daamul inay xad mucayana sigaarka hadduu ka bato warshadu waa mamnuuc inay yurub ku dhex iibiso xaggee la geeyaa wixii santarshibku diido tedwelka loo iibgeeyaa dunida saddexaad alaaliya waxa warshadu soo saaraan ee qolada sana diido waxaa la geeyaa dunida saddexaad xataa dawada lama tuuro waxaad arkaysaa daawooyinka ugu badan ee yurub mamnuuca ka ahi waa kuwa ugu badan ee dhakhaatiirta gaaleed ee jooga tedwelku ay qoraan limaada halkan markuu dhaktarka iyo ma qorayo dadka ina ma isticmaalaan laakiin marka la tago dunida saddexaad aad baa loo bixiya kuwa kaloo loo qoraa waxaa laga yaabaa dunida tan iyo qaabkay u fakerayaan waa noociyaad aada uga gedisan inagu saynu aragna iyo xuquuqul bini aadamkan iclaamku sheego xadaarada technologygu waa taasi u arkaysa xataa wax kala daayeen xaadisadii ka dhacday wadankan loo yaqaano raashenka ee ku saabsanayd warshadii qaraxday ee nawowiga ahayd yurub oo dhan raashinka yaalay intiisii ugu badnayd radio activistkii way ku dhaceen ashacadii masmuumka ahayd way soo gaadhay wax allaaliya wax la sameeyeyna ma jiraane dhammaanteed waxa loo raray tedwelka waxa la geeyay caalamka saddexaad maanta marka innaga laynoo dhigayo xuquuqda bini aadamka malaa waxay u eeg tahay halkuu shaacirka carabeed ka lahaa qatlu mri'in fii gaabatin jariimat laa tuqtafaru waqatlu shacbin aaminin mas'alatun fiiha nadaru wuxuu yihi ummadda hal qof buu yihi haddaad hayn cidlaha ku disho waxaa la yidhahdaa waa jariimo xuquuqul bini aadamka ka soo horjeeda oo aan cidiba dembigaa dhaafi kari mayso waqatlu shacbin aaminin masalatu fiiha nadar ummada dhan haddii loo khisadeeyo say u halaagsami lahaydna waa arrin u baahan bay idhahaan in la baaro baxsi bay u baahan tahay buu yani waa halkuu shaacirka carbeed ka lahaa baad moodaa waa dhaqanka reer galbeed wuxuu gaadhay inay yidhaahdaan fikradda loo yaqaano xalaalun calaya xaraamun calayk inay isagana u banaan tahay ka kalena aanay u banaanayn masalan pakistan maalintay samaysanaysay atamik bankeeda ama ay isku dayeysay ayaa dood lala yeeshay nin ka mida khubarada pakistan markaasa waxaa la yidhi maxaa idinku kalifaya inaad samaystaan caynkayna caynkan maydan ogeynin waxaan dunida uxuntay khatar inay ku hayso caynkan ku hayso wuxuu ugu jawaabay bolo sidii nagu yidhi waa don't do what I do bal do what I told you bolosigii nagu yidhi waxa weeyaan waxaan sameeya ha samayni ee waxaan kuu sheego u samee reer galbeed khadiyadooda tani waxaan leenahay aragtiyooyinkooda cilmiga ah ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa in la isku dayo balaayada caalamka saddexaad ka dhacda inay sameeyaan in hubka laga iibiyo waayo warshadahooda hubku lacag bay helayaan in dadkan la yareeyo waayo yaraynta dadkan iyaga faa'iida ugu jirta wa ilaa maanta yurub khaasatan skandarifiyak oo kale gabadha markay ilmaa dhasho shuruucda cusub ee imika bidulmasal norway la soo saaray oo kale lacagtaa loo kordhiyey ilma markuu dhalitaanku sii kordhaba lacagta waa lasii kordhiyey baraasiil ta shirikaadka ugu waaweyn caalamka ay ford iyo ka mid tahay waxay lagu xukumay dumarka baraasiil in madhalaysnimo lagu xukumo shan iyo labaatan milyan oo da-dooda u dhaxayso dhowr iyo toban jir ilaa sagaal iyo afartan jir oo dumarka baraasiila baa la dhufaanay si aanay dib ugu dhalin iyadoo la leeyahy waa albiaati lgasa bisukaan oo biduuna intaaja waa shan iyo labaatan milyan oo gabdhood ayaa la dhufaanay si aanay dib ugu dhalin maca daalika halkan joogtana hadday wax dhasho lacagtaa loo kordhinaya maa haada maxay tahay sababta tan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan waaso kuwa nimanku deeqda bixiya meesha balaayadu ka dhacdaba lacagta tagto sawtan maaha inta ay qaylinayaan ay xoolaa geeliyaan adigu waa maxay waxbaaba la sumaynaya baad sheegaysaay sawtan lacagta la sii wado aan ka warramay goormaa ninka reer yurubkii lacagta bixiya yurub goormay bixisaa goormay dawladdu noqotaa dawladaha deeqda bixiya maxaa e e sida loo samay yani fii kafla baynu ku jirnaa mathalan dawladaha reer galbeedku waxay ku dadaalaan yani malaha iyagu ahlu kitaabnimadaynu ku sheegaynayo wixii ka tagay waalkii sheekha turkiga sheegaya ahlukilaafkiun bay malaa iyagu yihin la ilo waxa kan dawladaha reer galbeed waxay u fakeraan qadiyad ka gedisan sida tan e e g da waxa loo samaysta iyo kuwa kan in la ilaaliyo sicirka dunida iyo wax soo saarkooda sicirka dunida raashinku waxay dunida dadka ugu dhawaaqaan free market waxa la yidhaha dimuqraadiyaddu waxay ku salaysantahay in free market la sameeyo free marketku waa maxay waxay leeyahaan cardiga iyo dalabku inay isleekaadaan cardiga iyo dalabku waa maxay waa inay isleekaadaan doonista iyo wax soo saarka yacni ninka baacmushtarkaahi haddii aada suuqa keento wixii uu u baahnaa wax ka badan masalan laba kiilo baradhaada suuqa u baahnaa markaasaad boqol kiilooyo baradhaa keentay adaa isjabinayade waa ina waxaaga jabaan marka waxaa laysu qiyaasaabaa la yidhaahdaa baahi mushtarka gabagiisaba baahida dunida iyo wax soo saarka waxay dhahdaan wax soo saarka iyo waxay kala badan yihiin baahida dunidu wax soo saarka reer yurub baa ka badan bay idhahdeen baahida dunida oo dhan oo markaas ee la yidhaahda e e g da waxay samaysaa raashinkaa lasoo saaraa dabeetana beeralayda lama ogola in la niyad jabiyo waayo beeralaydu hadday niyad jab ku dhacdo dee waxay isbedelaya wadcigii siyaasiga ee wadanka oo mudaharaadaan dhacayo waa dee naqaabaad bay leeyihin marka xisbiga oo dawladda maamulaa waa inu dhacaa mashkilad baa qabsanaysa marka lama odhan karo beeralayda waxba ha soo saarina waa in dawladdu ay siisaa kaalmadii ay siin jirtay dadka wax soo saaraya laakiin wixii markay soo baxaan haddii suuqii la geeyana wuu isjabinayaayo see la odhanaya oo intaajkiibaa badan baa laleeyahay waxay dhaqaalayahanadoodu qiimeeyaan suuqu baahida uu qabo dabeetna waxa laaliya waxa dheeraadka ah waxaa lagu isticmaalaa in la gubo dabeetana la aaso sanad walba waxa la sameeya intaas oo milyan oo tan oo raashina ayaa la sameeya raashinkaasi waa la aasaa waa la gubaa dabeetana nafaayaadkiisay dawladdu meel u raadisaayo waa la aasaa waxa dhacda in mararka qaarkood la yidhaaha laba goor unbuu markaa reer galbeedku wax bixiyaa laba jeer oo keliya labadaa goor waxay ku salaysan yihiin ko in la arka bay yidhaahdaan dawlad dhaqaalaheedu soo korayo oo laga yaabo inay isku fillaashiiyo gaadho daatiya dawladihii wax iibsanaya mid kamid ah hadda iyada inay tahay wax soo saarto isku fillaato soo macnaheedu maaha in sid iyo reer galbeedku waxay soo saaraya qayb kamid aan laga gadanayn ilaa qaybta ay gadan lahayd iyadaa soo saartay taasi daraaddeed waa in la isku dayaa sidii loo joojin lahaa arrintaasi waxbaa la siiya waxbixintaana waxaa loo dhiibaa dawladaha meesha ka mas-uulahaiyo goordigtaysadiyo balyaba matalan soomaaliya oo kale beeralaydaa wax beerta sisin bay beertaa sanadka markaasi si badan usoo baxdo ayuba maraykanka usiyaad bare wuxuu soo siiya markas saliid cadeeya sisintii dabeta lama iibsanayo sanadka damban bay xag xab wada beeraan beeralaydu waayo hadii haddii aan haddii sisintaasi uu ninkani beeray ay suuqa gasho uu ninkan beeralaydii lacagtii helo wuu ku wadayaa inuu wax soo saaro haddii wixii uu soo saaraya magaalada uu lacag kaga helayo ninka beeralaydii waa naflay oo lacag buu doonaya markaa wax soo saarkii uu badanaya si aan wax soo saarku u badanin maalinta sisintu badata waa inuu maraykanku markab saliid cadeeya siiya saliid cadeydiina waa inay dawladdu iibisaa dabeetana waa inay dawladdu dawladda waxaa laleeyahay dhaqaalaha dawladdaa la kabaya miisaaniyadda sanadka soo socday dawladda si loogu kabo waxaanu idin garanay in laynu siiyo markab saliid cadeeya markabkii saliid cadeyga markay dawladda iibisay dhaqaalaheeda ku kabto waxaa ka ratibmaya ninkii beeralayda hayntiisii la gadan waayo sanadka dambuun buu xadxabeeraya idan ummadaasi waa inay gaajo u baktidaa marka sidii bay soomaaliya weligeed ugu baahnaanaysaa inay saliidda dabadda kasoo iibsato markaa waxbay bixiyaan reer galbeedku mar labaad bay wax bixiyaan waxay wax bixiyaan haddii ummadi ay gaadho xad ay ka baxdo inay wax gadato yacni dad baa way dileen abaar iyo balaaya ku dhacday way madheen xad bay gaadheen markaasi iyagoo aan jeebkooda shilin ku hadhin oo ay ka baxeen suuqii dunida haddii kuwaa wax la siiyo sicirkii dunidu isma bedelayo waayo kuwani lacag kuma hadhin oo de iyagu waxba gadan maayaan oo sicirka dunida waxba balanskiisii waxba ugeysan maayaan marka kuwa kan haddii wax la siiyo waa iska suurtagal laakiin maya ilaahay dartii baa loo siinaya maya markay dawladda reer galbeedkii wax bixiso waxbay faa'iidaa sideedaba reer galbeedku waxay idhaahdaan waxna mo waxna kee waayo wax lagaa faa'iidaya meel cidla lilaahi ma jirto waa laga yaabaa wadaad wadaad kiniisada iska tado isagoo weli rumaysan ciise iyo intiisaasi ama islaam miskiina waxoogaa laga soo ururiyo qoladaasi inay isleeyihiin aakhiro ciisa idin janno gelinaya ciise dartii u bixiya waa laga yaabaa in kooxdaasi jirto laakiin asiyaasaat dawliya kollay waxaan u iilanayaa inaanay caqaa'iddu xukumin in iqtisaadku xukumo maanta caalamkeenu ku nool dawladdu markay bixiso maxay faa'iidaysaa dawladda dhaqaala soo gala marka ay bixiso dadka caynkaasi oo kale raashin waa maxay dhaqaalaha soo gala dawladdu raashinkaa inay ururiso oo dabeeta gubto oo dabeeta godad ku aasto lacag baa kaga baxda lacag baa ku baxda raashinkan ururintiisa lacag baa ku baxda macaamiisha warshadaha waxa ka dib u gubee qashinka ka dhigaa lacag bay qaataan goobaha lagu aasiyo dawladda lacag bay ku joogaanoo lacag bay qaataan marka ay bixiso marka bariiska ama marka galley iyo marka la geeyo soomaaliya gaajo u baktinaysa macnaheedu waxa weeyaan dawladda miisaaniyadeedii loogu talagalay inay ku gubto raashinka dheeraadka way hadhaysaa waayo waxaa la helay kudaafad lagu rido raashinka qofkii baktinayay markaa waa maxay wuxuu la mid yahay godkii wax layskaga aasay oo aan weliba lacag doonayn taasi daraaddeed waxa weyaan dawladdu dhaqaalo labaad bay helaysaa idan caqliyada galbeedka taallawata waa caqliyad dhaqaalo ku xisaabsanta haddii jaraaidku ay qoraan xuquuqulbini aadam ama ay ka qoraan dee jaraaidku waxay faafinayaan waa iclaamkii wadankuu lahaa danaha dalkana way u socdaan mana rabaan caalamka saddexaad in layska hor yimaado waayo danbaa ugu jirta inay saasa wax ugu socdaan idan waxaan leenahay galbeed wuxuu wax bixiyaa labadaa gooroo qura wuxuu wax bixiyaa marka uu rabo wadan intaajkiisuu soo kobcayo in la joojiyo oo aan isku bilaashiyo gaadhin marka uu rabo inuu wadankaasi ka baxay wax iibkii dunida oo wax layska siiyo sidaas daraaddeed xayawaanka yurub ku nool baa ka qiimo badan ama maraykan ku nool baa wuxuu ka qiimo badan yahay dadka jooga dunida saddexaad masalan alwilaayaat almutaxida تنفق سنويا أربعة ونصف مليار دولار سنويا في صناعة أطعمة الكلاب والقطط مريكا كون حكو استعمالها أكثر يبن مليار 4.5 بليون دولار أبو حكو استعمالها سنة كالطا خراشيكا أيضا إيا في صداها الضغطة مريكا لا يوطال لصيريا مبلغ قاسمين هذا وحو كبدين وهذا المبلغ يتجاوز مجموع دخل القوم للقارة الإفريقية باستثناء الدول المنتجة للبترول. أيضا مريضك كنا اليد تاسع كنا الوحى لصيو أيا وحي كجب بديه دولتها أفريقيا مركا لا يسكت درار دقاله ذات سنادات أردن هذه لغا ريبا دورك بترول كصوصة هذه لغا ريبا ليبيا إيا الجيريا إيا يعني دورك نيجيريا إنت بترول كصوصة هذه لغا ريبا أفريقيا inta kaloo dhan marka la isku daro dhaqaalahooda iyo ciid iyo bitaanka yurub ku nool dhaqaalahooda isle maraykan ku nool waayo xayaatulkilaab baa kala muhiimsan nolosha deedwelka in xayawaanka la dhawraa kala muhiimsan nolosha deedwelka talyaanigu matala إيطاليا تقتل آلاف من رؤوس البقر سنويا وتدفع عن كل رأس 600 دولار لأصحابها للحفاظ على أسعار العم ومنتجات الألبان talyaanigu wuxuu dilaa sanad kasta intaasoo kun oo lo-da ka mid a neef kasta ninka beeralayda lix boqol oo doolar baa laga siistaa loo celiya si aan sicirka dunida ee caanaha iyo hilibku isu dhimin xoolaha la laynayo tedwelka lama siiyo cidna lama siiyo waa la laayaa la gubaa la aasaa dabeetana la baabi'iya si aanu isu dhimin sicirka dhaqaale ee dunida ka socda maalan دول كثير يوروب وحين على سنة كسا أطنان من محاصيل التفاح أي كبرى بطة في البحر انت هسوي مليون أو تنبع لدقاء أو تفاحة أو تدفنها في الأرض للحفاظ على أسعاره بعض الدول الأوروبية كما أن بعض الدول الأوروبية بدلا من تقديم لقمة الخبز للشعوب الإفريقية تقدم السلاح الوفير للأنظمة للدفاع عن نفسها halka afrikaanka xoolo laga siin lahaana ama waxaan lahaa siya la siin lahaana lama siiyo hubbaa kaalmo loo siiya hubka ayaa lagu laynaya hubka kaalmo loo bixiya oo deed weelka la siiya waxay leenahay haddaad u fiirsato nolosha dunida tan yurub afar iyo sideetankii kun sagaal boqol iyo afar iyo sideetankii waxaa dhex marayay sida dood aad u xoog badan dooda la isku hayay maxay ahayd waxaa la isku hayay min wafrat alintaaj alghadaai wax soo saarkiyo aada u batay dabeetana waxaa aada u adkaatay mushkiladii sidii looga takhallusi lahaa caanaha iyo jubniga iyo zubdada sidii kuwaa looga takhallusi lahaa ee dawladdu ay waa tireed waa jiiska iyo badhabka iyo caanaha iyo wixii la nooca ayaa waxay ka bateen suuqyadii caalamka o dhan dabeetana yurub dhexdeedi baa isqabsato wax soo saarka hala dhamiyo dhimi mayno dabeetana e c d baaba gilgilan way ku dhacay ilaa xad lagu murmay inta la aasaya intay gaadhayso e c d waxay umidaysantahay in wadan walba la isku dayo intaajku soo saaraya inuu inahaasi ku dhadhawaado oo inta dheeraadkaana in la meeleeyo la farsameeyo waxaan leenahay axad culamaa ilgarb nagel harris ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi labaatan meelood hadii loo qaybiyo buu yidhi xubuubka reer galbeedku ay siiyaan xoolahooda oo meel kamida labaatan meelood inta loo qaybiyo meel kamida buu yidhi hadii lagu bixiyo dadka seed weelka gaajada ugu baktinaya maba la arkeen bulay qof damba oo dunida korkeeda gaajo ugu baktinaya waa xoolaha raashinka la siiyo qura xoolaha laftooda la rabaa in raashinkanay aasaan haddaad si kale u tilmaamo waxay leedahay dunidu gaajo hadii la rabo bini-aadamtinimi jirto oo la rabo in gaajada laga saaro imkaaniyaadkii way haystaa rod leger gabadha la yidhaahdo oo ah wakaalada maraykanka ee hubka ilaalintiisa iyo nadci silaaxa mas-uulka ka ahay khaasatan alqism aliqtisaadi fi lwakaala alamrikiya lilraqaaba cala alaslaxa wa nadci silaax ayay madaxu ahaan jirta gabadhaasi waxay leedahay nafaqaadka shan iyo sideetankii oo qura lagu bixiyey bay tiri hubka samayntiisa wuxuu gaadhayaa sideed boqol oo milyaar tamaaniya mia milyaar dollar baynamaa bay tiri ay gaadhayso daqiiqadii kasta every minute kun sagaal boqol iyo lix iyo sideetankii dunidu minute kasta one point seven milyon dollar bay waxay ku bixinayeen wax soo saarka ku saabsan hubabkiiyo waxa kan hadiiba yidhaahdaan la isku dayo in waxaasi nafaqaadka hal daqiiqo oo qura one minute dunidu hub soo saarka waxay ku bixiso hadii la isku dayo in maalgelin loogu sameeyo dadka la leeya gaajay u baktinayaan ama caynkaas waxay leeyihiin waxa suurtagal ahaan la mia milyuun wadiifa inay soo bix lahaayeen boqol milyan oo shaqo ayay samayn kari lahaayeen daqiiqa qura hadii hub soo saarka la joojiyo yani xal maaha waxay reer galbeedku rabaan inay xalka ka dhigaan waxaan uga jeedaa dunida saddexaad waxay kula taliyaan aan noolaateena carruurta yareeya ismuda iyo dhalitaanka georgia iyo aidiska mar lagu tajribeeyey africa maanta waxaa laleeyahy aidiska waxyaabaa geeya waxaa kamid a tajaaribtii faransiiska dakhaatiir faransiisa la tilmaamay inay koonga tageen iyagoo tajriba ah oo eed iyo bal aidiska isuu tago ama suu faas karaaba looga hortegi karo waxaa leenahay marka la eego aad bay u adagtahay ixsaa'iyaadka aan meesha ku hayo inaan akriyo waayo ixsaa'iyaadkani way ka badan yihiin wax la akriyi karo way ka badan yihiin dagaalka gaajayntu bay yidhaahdaan in dunida saddexaad lagu haya wuxuu ka fool xun yihi labada dagaalee dunidu ay aadka u ceebayso dagaalkii koowaad ee dunida tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa waxaa ku dhintay sagaal milyan toddoba boqol oo kun oo qof laakiin waxaa la dhahaa cadad daxaaya aljuuc waa hamsiin milyuun sanawiyan bay dhahdaan dadkastee gaajada u dhintaa waa konton milyan baa laleeyahay sanad walba waxaan leenahay taa macnaheedu waxay cadadu daxaaya aljuuci fii caamin waaxid yaziid can hamsi amhaala qatla alxarb alcaalamiyati lula gaajada dadka u dhinta waxay shangoorlaab ka badan yihiin dagaalkii koowaad ee dunida dadkii ku dhintay sanad keliya weliba waxay taa kaga gejisay dagaaladu waxay helaan dadka kuwa xooga badan iyo kuwa jilicsan ducafada wasiirada cid walba dee marka dagaal dhaco dhibaatada cid waliba way dhadhamisaa gaashada laakiin dadka liita ubaa dhadhamiya lidalik baa dagaalada had iyo goor waxaan loo waayin cid joojisa waayo nin waliba dhibaatada way soo gaadhaysaa nin waliba markaa nabadda wuu raadinaya marka lama waayo had iyo goor dagaalada waaweyn ee dunida cid u dhawaaqdoo joojisa laakiin foqorada cid u doonta dunida cidina ma hayso foqoradu inay halkooda iskaga dhintaan oo ay baaba'aan baa aada loo jecli waxaan tilmaami karnaa markaas asbaabaha loo bixiyo dawladaha deeqda bixiya ay u dhisan yihiin waa asbaabo dantooda ah ee ma aha asbaab ah dunida saddexaad in wax loogu daray waxaan leenahay dunidu hadday rabto inay xuquuqul bini aadam ilaaliso nafaqaadkaysanna maalin qura ku bixiyaan hubabka nawawigaa iyo wixii lamid a iyadoo baa la leeyahay hubka intii hore lahay ay bini aadamka qof kasta intaas oo tab kusoo hagaagi karta mutafajiraad yani ha inta hora waxay ku filantay dunida inay sagaal iyo konton jeer halaagto iyadoo intii hore intaasoo goor ay halaagi karto in dambe waxaa loo sii samaynaya waa maxay waxaa lena caqliga dunida aad buu foorara ha fooraree hedwelka cidima jecla aan soo noqdo mala waxaan ku fogaado wixii ku saabsanaa maxay reer galbeedku wax u bixiyaan danahay kaleeyihiin dawladaha deeqda bixiya deeq bixintu waa maxay waayo gaalkaad maanta toban karowna weydiisaa lagama yaaba inaad ka hesho meeshaad wax ka iibsanayso tobanka karaawna lagama yaabo inay weligeed kaa dayso nimanka sidana xoolaha jecelayn xoolul iska bixiya way aqraadi jirta give and take waa inuu jiraa wax bixi dabeetana wax hel qarad ka dambeeya waa inuu jiraa ikhwati fillah waxaan leeyahay innaga qadiyadeeda haddaynu soomaalina marka hore taa caamkaa waynu ku jirnaa ee deed weelka o dhan ka dhaxaysa aan la rabin cidiba inay madaxa qaato ama muslim noqo ama ayru muslim noqo afrika haddaad ka timi ama dunida saddexaad ka timi reer galbeed kulama rabo inaad noolaato siyaasigaagu wuxuu doonaha kuugu sheekeeyo ama siyaasiyiinta africa say doonaan u fakeraan danahooda gaarka bay ka fakeraan danaha ummadda afrika ku nool ama deed weel ku nool ama muslimka ku nool cidii uma danayso waxaase jirta markaynu xalka raadinayno oo aynu muslim nahay waa inaynan ilaabin asaasiyaadka islaamka waxaa jira wax hawaabit ah oo aan isbedeli karin iyo wax mutagayira oo laga yaabo ina isbedelaan hawaabita ilaahayna siiyey maxaa kamid ah maraykan baa inoo gargaaraya gaala inoo gargaaraysa reer galbeed baa imanaya hadday ahlu kitaab yihiin ilaahay wuxuu leeyahay waqaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibrahima xaniifa wamaa kana min almushrikiin ilahi wuxuu leeyahy iyagu waxay odhanayaan kunuu huudan aw nasaara tahtadu warama yuhuudooba ama nasraari noqda waa hanuunsamaysaan nuqudaydo annaga na raacay odhanayaan ilahay se wuxuu leeyahy qul bilmillatu qul bal millatu ibrahim xaniifa wamaa kana min almushrikiin ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyahy walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa lhuda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير إلهي وحلي وريهود إيا كريستان فالي مرنبا إذن كمان نقريا حتى تتبع ملتهم إلا إيا دين تودا مثل وضضا أي مريا نصرع عدم بإلهي إلهي سبحانه لا يقول إن هدى الله هو الهدى وإلهي هنون كيسا هنون بإلهي war haddaa raacdaan baa ilaahay leeyahay hawadooda intii ilahay kitaabkiisu idin yimi war hadhow adilo heli maysaan iyo xujo toona ilahay wuxuu leeyahay war hadday ahlu kitaab yihiin haddaanay ahlu kitaab ahayn ay ka gaaloobeen oo ay mushrikiin yihiin ama dee ahlu kilaabka lagu sheegaya hadday yihiin ilahay wuxuu leeyahay maa yawadu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum maa yawad ilahi wuxuu leeyay maa yawadu aladiina kafaruu kuwa gaaloobay marnaba ma jecla baa ilaahay yidhi ee ahlu kitaabka ka mid a yuhuud iyo nasaara wala lmushrikiin iyo kuwa kale aan yuhuud iyo nasaara ahayne malaaxidada iyo shuuciyiinta iyo baliya baaskaas kuwada dhan ilahi wuxuu leeyay intaa midnaba ma jecla an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum xagga allaba khayr idinka soo dego war ma ninka diidan inaad beertaada wax kaaga soo baxaan baad ka sugaysaa inuu dantaada ka shaqeeyo wax kuu xaliyo maxaa inaga qabiseen siyaasa waaciya ma jirto siyaasi ummadani male cid u fakerta male cid wax u akrida male diinta ilaahay kuga kalsoono ma haystaan dee xaquma laha inay noolaadaan markaa ama waa inaad muslim noqotaa ilaahay kitaabkiisa haysataay oo adkaasi wuxuu sheegayo rumaysantay oo dabeetana aada rabto inaad ku noolaato war xataa haddaad gaaloobaysa waa inaad gaalo iska celisaay oo dee gaaladu waxay barato kale aad barataay oo iskarowda haddaad labada midna noqon weydo jaban muslim maaha waa gaalaan cristan iyo kuwa soon ahayn buudiyiin iyo kuwa wax kala caabudaan laakiin waxay ku dadaashay inay hadda wax iska dhiciso dabeetana way noolaa haddaad labada midnaba siiso wallaanad noolaanayo nolosha cid kuu ogoli meesha tan ma jirto xuquuqul bini aadam baa laygu dhowraya wax laygu siinayaa dawlad oo united nationkana kobcinayo dabeetana waxa naloo kobcinaya marka dhaqaaluhu dhisme ee dalku waxbarta ee dadku waxbarasho gaadhaan baanu axzaab dimuqraadiya naloo samaynaya dabeetana wahaluma jara oo soomaaliya halkaasa kasoo noqonaysa inaha alkhuraafa waa wax aan waxba ka jirin xasala lahayn ilaahayna wuxuu leeyahy may jecla an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum xagga rabbiba in khayrba idinka soo dego alla ma jecla buu leeyahy qur-aankaasi wuxuu soo degay afar iyo toban qarni ka hor maantana waxaa idinka warramaya waxay culamadoodii qortay oo ay leeyihiin nolosha bashariyada si aan lagu hogaamin karo oo ay leeyihiin dadka ka sidii balaayo iyo kawaaris dabeeciya iyo habaar loogu intixaami lahaa loo isticmaalo ilahay wuxuu leeyahy walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum in istataacu waman yartada waman yartadid منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إلهي وحلي ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ككالي كونوا هودا أو نصارى إلهي وحلي ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم مهما كان ضلال تينا هنا كتكتاب بابي رمان بإله إليه waxay doonayaan ahlu kitaab inay idin lumiyaan baa ilaahay war wallahi dhaqaale wuu kuu luminaya oo siyaasad wuu kuu luminaya oo xuquuqul bini aadamka la sheegayo wuu kaa luminaya tuu haysto wallaanu kuugu ogolayn inaad raacdo ka kaala islaamnimo inaad raacdeen inaad sida iswilishka u noolaato oo aad nin iswilishoo kalea noqoto oo maalintiisa shaqaysto dhaqaalihiisa la soo baxo wallaanu taa kuu ogolayn afrika in badan baa muslimna ahayn ama christanska ama waxani maxay u horumari waayeen maxaa ka hortaagan inay horumaraan ahli lqarb maraykan iyo galbeed baa ka hortaagan inay horumaraan wa anta almuslim waa inaad kuwaa hoostooda weliba ahaataa waayo adigu cadowgiisa kale aad weliba dhaqaalo quramadeed iyo siyaasadeede adigu waxaa tahay cadowkaa ka sii daran ninka madooba afrikaanka ee kale nolosha loo diiday adiguna waad kala sii hoosaysaa waad kala sii micin liidataa waayo tedwelkiina waa daqin oo reer galbeedka noloshiisu ay ku salaysan tahay kuwa cadaadkeeda waa mar labaad ee muslimna waa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكوا إيمانك لقها يوم إلهي haddaa aqbashaan koox ka mid a ahlu kitaabka waxay idiin celinayaan baa ilaahay leeyay gaalnimo iimaankiina dabadeed ilahay wuxuu leeyay wadda kasiiru min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara waxay jecel yihin baa ilaahay yidhi in badan oo ahlu kitaab ka mid a waa laga yaabaa midhmidh iska miskiin oo qofka gaajoonaya ka naxaynu jooga laakiin majority ilahay wuxuu leeyay kasiiru min ahli lkitaab waa laga yaabaa wadaad wadaad ka naxdin badan oo mid gaajadu kasii baxayso markuu arko yidhaahda kiniisada waxaa loo urumiyo waxaan inuu iska jiro isagoo isaguna dee diinta rumaysan oo aan dadka kiniistankana la gaad waa laga yaabaa in isaga daacad ka tawsiraya aakhirana ha badbaaday ee labadaba isku dar oo dabeetana kiniistankana kula soo gaadhayo cunadana uu kula soo gaadho laba odhan inay ahlu kitaab idinka dhigan waxay lahayn gaalnimo dhammaanteedba in kufaar laydinka dhigo aynan waxbaba qaadanin kaas bay rabaan sababtu waa maxay xasadan min cindi anfusihim xaasidnimo daraaddeed way ninka rumaysan haddaanu kaasi gaajo u baktinina annagaa laba qarni dabadeed gaajoonayna xaasidnimada ka weyda maxay ninka kule laba qarni dabadeed si aanay gaajo inoo helin waxa laga fekerayaa laba qarni soomaalina laba sano gudahoodba ka fekeri kari weyn waa labada sane soo socda maxaynu yeelnaa iyana laba qarni kadib wixii la yeeli lahaabaa maanta qorshaheeda la wadaa dabeetana waxaa laleeyahay hadday duniduna saan u socoto laba qarni kadib baynu gaajoonaynaa nimanku iyagu gaajada ay ku jiraan ama ku waaraan ilaahay wuxuu leeyahay isagoo muslimiinta tilmaamaya kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum waaktaruhum faasiquun ilahay wuxuu qur-aankiisa ku leeyay kayf ay kayfa yakunu lxaal arrinku suu noqon doonaa baa ilahay leeyay maxaad filaysaa in yadharu calaykum hadday idinka xoog bataan nimankaa aan cadaawadooda idiin sheegay baa ilaahay leeya saasi hadday xoog badnina ku darsadaan oo idinka xoog bataan war maxaad rajaynaysaan baa ilaahay leeya inuu idinku yimaado ilaahay wuu tilmaamaya wuxuu leeyahy laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma warsalliimo idiin ilaalin maayaan oo qaraabanimo dhawri maayaan axdina ilaalin maayaan baa ilaahay ballanaagasha laba iyo konton ballamood hadduu maanta maraykan saxeexo wallaanu waxba ka fulinayn hadday maslaxadiisa khilaafta yaquuluun waxay idhahdaan ahlu siyaasa algarbiya saaxiib joogtaa ma lihin bay idhahdaan laakiin masaalix joogtaa baanu leenahay bay idhahdaan saaxiibku joogta maaha maalintu maslaxadiisa ka tallaabo saaxiib maaha markaa weeyaan mabda maaha waa maslaxa waa masaalixum aliqtisaadiya say iyagu sheegayaan adiga dibudhacaagay ku salaysan maad filaysaa markaasi inuu kuu gargaaro u barwaaqo ku gaadhsiiyo maangaabnida soomaalidana maantay tviyada ka muuqdaan iyagoo xidigtiyarayda calankooda ku taallayntahay la cararay kii marayka ku dhajiyey oo ku dhow iyo kontareeyey waxaanay filayaan waaxid baan tvga ka muuqday intuu xidigti yaraydanka soomaalida ku taalay ka fujiyey ayuu wuxuu ku dhexdhejistay xidigihii waaweynaaye ka maraykanka ku yaalay wuxuu filayaa inuu noqon doono state min alstateska kamida yani saasaa buu rajaynaya haadihi alcaqliya baa ku jirta wuxuu rajaynayaa in stateska lagu daro oo uu nin barwaaqo markaasi wuxuu leeyahy war maraykanana gumaystaa kuwa noo dhaamo sida tani waa maxay adoogu sheegaysaa war ilaahay baa wuxuu leeyahay dimo markan taa anigu sheegayo dadka badh baa qalad wax u fahma ma aha gaajadii baan leeyahay ha lagu waarayo dadkii silaya balaayadii ha joogto maaha maaha waxaa leeyahay xal hala keeno kani xalkii maaha belena way yuururtaa xal baana loo baahan yahy ee halkan ha u cararteen un baan idin leeyahay xalka maaha ee idinma lihi ninnaha ku jiro webiga baktigiisiyo qaadka hore ha kula jiro midna ha ka dabacato midna qori ha sito habraha iyo caruurta maha kaakaan leeyahay yani dad baa waxay u fasirayaan haddaad tidhahdo war kuwan idan ma wadaan inaad adigu leedahay sidii ha lagu wado sidii ha loo dhinto sidii ha loo gaashoodo beledii halkaa taagnaado sagaalkii gaala isku dilaan maya maya intaa melihi waxaan leeyahay weli ambadkii baynu ku jirna waxaan leeyahay wuxuu yahay war ambadkan miyaynan kama baraarugaynin damaan dulxankii tilmaamayay in baadida intay kula doonaan haddana daal kaa badiyaan qarad kalena ay leeyihiin fakadalika wallahi algarb reer galbeed wuxuu la mid yahay shaydaankii ilaahay wuxuu ku odhan doonaa okfur falamaa kafara qaala inii akhaafu allaha rab alcaalamiin ilaahay shaydaanka wuxuu ka tilmaamay wuxuu yihi gaalow buu ku odhanaya maalintaad gaalowdana wuxuu ku odhanayaa dabeeto war anigu ilahay baa ka baqaya war shaydaana goormaad ilahay ka baqaysa siyaasat algarbi hiya kadalik hum shayaatiin siyaasat algarb waxa weeyaan wixii natuura oo islaamnimada iska daaya oo dib u dhacana wada joojiya oo dimuqraadiyadda qaato fa wallahi markaad dimuqraadiyadda qaadatana sidii jazaair unbaa kugu dhacay maada xadata fi ljazaair adimuqraadiya dariiqii bay mareen markay mareenna waxaa la yidhi dad aanan doonayn baa soo maray idan dad kaan la doonayn unbaa haddaad kooda martana kaan la doonayn adiga weeyaan marka adigu inaad soo martaa qiima iyaga agtooda kama leh ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma wa ulaaika hum lmuctaduun ilahay wuxuu leeya yurduunakum biafwaahihim war afka idinka raali gelinayaan baa ilahay leeya subxaana wa tacaala iclaamkan la sheegayo oo dhan waa afka raaligelinta ilahay sheegayo iclaamka oo dhami wuxuu u hadlayaa in loo adeegsado sidii dadka takdiir loogu samayn lahaa usoo noqdo maraykan iyo soomaali ayaan caddayn doonaa bal dhaqankuu lelehaa dadka soomaaliyeed ninka maraykanka loo yaqaano fii khilaali taariikh waxaan leenahay hawaabita sugan waxaa ka mida ilaahay inoo tilmaamay waxa ay idinku nacayaan asaasiyan inay kaba mid tahay sifatu liimaankuba qadaaya aliqtisaadiya awalan caalamka saddexaad in la sheego dhan baynu kala midno waa in layna qabin marka qadaaya siyaasiya iyo qadaaya aliqtisaadiya awalan kooxdaa waynu ku jirnaa koox kalaa jirto aan cidiba inala wadaagin aynu kusii jirnoo gaara ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa maxay ka rabaan muslimka وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا سحرة فرعون محيل هذا فرعون في وحب الله قال يدعي وحبان السينية من المقربين قال ذكرني وهلم جرى وحيل هذا هدانو كقولي شنو والله ما لقيت عيشته لكن وحيا كان النبي موسى وطه وحسحر كحب بدن معجزات قدسة ثبتنا إلى هبه الرمية wuxuu yidhi dhulkiinni baa khiyaamayseen xataa fircoon ma taqaanin doodiisu waxay ku salaysnayd waxay ku salaysnayd waa koox yaroo rabta buu yiri yuriidu ay waa koox rabta inay dhulka idinka saaraan ama fasaad idinku beeraan oo diintii hore idinka saaraya fircoon dacwadiisu waxay ku salaysnayd waa koox yaroo bidcoolayaal ah oo dad khaarijiya u shaqaynaya oo dhulka idinka saaraya bay laakiin iyagu waxay idhaahdeen wamaa tanqimu minna ilaa an aamana biaayaati rabbina inaanu ilaahay rumaynay mooyaane wax kaloo aad nagaga gudanaysaa ma jirto nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay wuxuu leeyay waxaad tidhahdaa qul yaa ahla alkitaabi hal tanqimuuna mina ilaa an aamana billah waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay leeyay waxaad ku tidhahdaa war ahlu kitaabow ma waxaa nagaga aad gudanaysaan oo nagu dilaysaan inaanu ilaahay rumaynay ila idinka waxba weydin maana yeelin ma rumayntaan anagu ilaahay rumaynay ayaa idinka dhibaato idinku ah asxaabi lquduud markii la godka naarta intay u qoreen ay ku gureen dab naara ayaa ilahay wuxuu leeyay wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid wax kale kagama ay aar gudanaynin inay ilaahay rumeeyaan mooyaane waxaan leenahay ikhwati fillah taariikhdu waxay tilmaamaysaa nusuusta qur'aankii waxay inoo tilmaamayso waxaan leenahay maraykan iyo reer galbeed waktiga hadda jooga bidaati fi hada alwaqt maxaa soomaaliya loo qor haddii aynu dadka kale waxaan oo dhan la wadaagno waa maxay waxa ina gaar yeelay ee fi hada alwaqt ay u door bideen in ay soomaaliya tagaan ma soomaaliya quraha dunida dadka lagu baahan yahay min almashriq ila almaqrib caalam alislaami haddaad aragto dhibaatooyinku way jiraan laakiin dhibaatada ina haysataa waxay tahay muslimka cidina cid kama war hayso therefore qolo waliba inay iyagu u balaayo weyntu bay u haysataa muslimku meelu joogaba koox waliba waxay silaaday tahay idan haysataa cid ay haysataan male qolo waliba markaa balaayada intooday ogaataa bal ee waxaan odhan karaa xataa soomaalida siyaad bada markuu isticmaalaya siyaasadiisii gumaadka dadka ahayd mar kula soomaali oo dhan kuma isticmaalin maalinba reer dulcunaa ku dhegay kuwa kale mamay ogeyn kolba qolada la baktisanaya inta kale may ogeyn nin walibana wuxuu qayliyay markii kooda la laayay soomaalida waxaana jabhad maqlisiya waxaana dhan goormay qayliyeen ma dad dulmiga diidan bay ahaayeen ma dad raba inay cadaalad waddanka lagu soo celiyahay nin waliba markii reerkooda la dhibay unbuu dhawaaqu ka yeeray markii reerka ku xigay intii la leynayay ma ogeyn shaqadiisaba may ahayn laakiin marka kooda la gubo ayuu idhaa war ninkan waalan maxaa dadka looga qabo waayo maydan ogeyn wuxuu sameeyey halkuu gubay halkuu gubay oo adigu xaggaan ku maqlay intii kuwa kale la marinayay yacni fakadalik soomaalidu halkay joogto qura maaha caalamul islaami taasaa maanta haysata ka muslimka aad maanta la hadashaaba wuxuu ku leeyahay maasaaskan haysta miyaa kawan haysta zaata yawm ayaan warqadan yar lai dhiibay aan jariidad ka qaado waa ishtiraakaad loo raadinayo walaaladeenna muslimiinta kashmiir ku nool india kashmiir haddaan idin weydiiyo idhaahda maxaa ka jira waxaan u malaynayaa cid wax ka ogiba inaanay jirin markaan akriyo warqadii yaray laqad haalatin laakiin warqadan yar markaan akriyay aad bay ii yaabgelisay waxa ku sawiran labadeeda tanba haddaan idin tusiyo ama se waxa ku qoran maxaa ku qoran أخي المسلم أكيد أنك سمعت عن مأساة كشمير لكنك لم تعرف تفاصيلها فإليك بعضها سقط 32 ألف شهيد إلى الآن انتهك جنود, جنود الهندوس عرض 100 ألف فتاة مسلمة سجنت حكومة كشمير أكثر من 100 ألف شاب مسلم يأكلون الخبز مخلوطا بالعذر والبول هاجرت آلاف العائلات وتعيش الآن على الماء المنور والخبز الأسود أخي المسلم مأساة كشمير يعجز القلم عن وصفها فهل لك في تخفيف محنة إخوانك ودعم جهادي الإثم العنوان أخر لنا هذه القصيمة مرفقة بشيك بالمبلغ الذي تجود به نفسك مصحوبا على رقم الحساب التالي محمد يوسف عباس FCA 502439 Emirates Bank Peshawar Pakistan Paris ACC only ciwaankan warqad ayaa ku qoran ma'asaatu kashmiir maan dareemaynin xadka ilaaday waxaan maqlayay uun muslimiintii baa ka jihaasabaysa kashmiir kashmiir waa wadan yar oo muslima oo hindidu gumaysato hindida waxaa gacanta u gelisay united nationka waxaa la yidhi waxaa la gaadhsiinayaa xornimada sidii eritrea oo kale ama namibia oo kale ama kuwa ama se matalan soomaaliya southkeed oo kale talyaaniga toban sanaa la yidhi buu dowladnimada gaadhsiinaya marka united nationka u dhiibay united nationku kashmiir markuu u dhiibay waxaa la yidhi waxaa la gaadhsiinaya dowladnimada oo hindiyaa loo dhiibay india sidii bay u haysataa afartan iyo dhowr sannadood bay imka haysataa ama konton sannadood dunidana wax sheegaya maydan maqal walaa united nation walaa cid kale waxoogaagii muslimkee joogay baa markay dhibaatadii u adkeysay waayeen isini dagaalama wuxuu leeyahay markaa warqada ninka qoray kacdoonka eegan hadda buu yihi ilaa hadda waxaa naga dhintay laba iyo afartan kun oo qof oo muslima ayaa naga shahiidoobay wuxuu leeyahay junuuddii hunduuska ama junuudda hindidu waxay naga kufsadeen boqol kun oo hablood oo muslima ayaa lagu kufsaday kashmiir wuxuu leeyahay xukuumadda indiya waxay xidhay boqol kun oo dhallinyaradii muslimka kashmiira dhallintaasi waxaa la siyaabuu leeyahy khubuska ama kibista oo kaari iyo saxaro loogu daro waa xabsiga ay ku jiraan kibis baa la siyaabuu leeyahy loogu daray makhluuqan bilcadra walbawl saxaro loogu iidaamo intaas oo kumaan ku magaalooyinkoodii bay ka duuleen ama se ay ka hijroodeen oo buurale iyo dhul daran bay ku nool yihiin biyaha cadkii hela oo biyo aan nadiif ahayn ama se xubisil aswadka helaana ugu raashi fiican waar walaalkay uu leeyahy walaalada waxba ma tari karay idan maqsaadku kashmiir caalamka wax ka warramaya maa maqashe weyna liclaam algarbi qadiyada soomaalida maxaad buu buuriyey ee dadka soomaaliyeed way dhimanayaan ficil aad baananay noo dhibaysaa dhimashada dad muslimiin oo saanu baaba'aya laakiin ma meel boqol kun oo hablood lagu kufsadaa soomaaliya ka jirta ma meel boqol kun oo qof inta xabsi lagu ururiyey mar qura saxaro la isugu dari iyo kaadi baa ka jirta iyo cunno haddana ma samicnaa can aliclaami algarbi limaada maxaa united nationku ciidanba ugu diri waayo united nationku isagaa u dhiibay kashmiir indiya muxuu odhan waayo war xornimadeeda ha la siiyo ile waa loo dhiibay waxaa la yidhi xorriyad baa la gaadhsiinayaa limaada maxaa hoosgeliyey weli indiya maxaa negotiation geliyeyba arrintooda ila waxay xorriyad ha la gaadhsiiyeen caalam alislaami meeshaad aragtaaba waa booq waxaa ogtiin albosna walhersank iyo waxa ka jira waxaa la isku diray ama la yidhi waxay isdilayaan yuguslaafiya alqadiima baa googo'day labadii kristalka ahaa reer galbeed markiiba way ictiraafeen markiibana waa la ilaaliyey slovenia iyo croatia waa laba dowladoodoo maanta madax banaan bale croatia maalintay dagaalamayso khubarada jarmal meesha ayay joogeen ciidan ahaan umuu joogin laakiin expertska germany baa ku jiray dagaalkaasi baa laydhaha germany waxay si cad ula safnay bal ee markay dagaalka bilaabeenba waxay u ogolaatay inay dowladnimada u ictiraafto baatabooryo lacagna inay u samayso isla maalmihiibaba e e c oo dhan baa ictiraaftay markuu germany ictiraaftay dabeetana waxay noqday dawlad dunidu leedahay maxaa loo laynaya yugoslavia waxa ku jira dhowr qaybood oo muslimiini ku nooshay kosovo aa maqlayseen habeenkii dhaweyd waxa laga sheegayay bosnia iyo meesha imika dagaalu ka socdo oo iyana dad muslimiini ku noolyihin labadii muslimku ku noolaa cidi dunida cidina uma gargaarin cidina ma ictiraafin bale waxa la yidhi cunaqabatayn xagga hubka a baa lagu samaynaya war mee dadkii xuquuqda biniaadamka ilaalinaya xaggay ku maqayi yaa lagu samaynaya cunaqabataynta hubka ah yugoslaviya waxay leedahay ciidanka afraad ee yurub oo dhan marka laysku daro serbianisku serbia waxay ka mid tahay dunida manufacturingka hubka u ah dadka hubka soo saara dawladaha hubka soo saara ayay serbia ka mid tahay serbia yugoslaviya alqadiima markay ahayd looma ogolay ninka muslimka inuu kabtan gaadho iyo kuri washingtona waa la eryi jiray markay ciidanka kabtan hadday gaadhaan darajadaas waxay ahayd limitka kama dambayska aanu ninkaasi dhaafi karin waxa la yidhi dad muslimiin oo aan aaka haysan iyo iyo serbiya wadata ciidankii afraad ee yurub oo hubka soo saartaa la yidhi hubkaa la ydinka mamnuucaya isdila haddaba kee caqliga ku gasha in la yidhaahdo dad aan waxba haysan iyo iyo dad hubka sameeyo hubkaa idinka wada mamnuuco way isdilaysaa dunidoo dhami waxay qaylinayso lahayd eeraan baa dayaarad dakiila ay saarantay u dirtay oo laga yaaba inay muftacaltay ayaa caalam algarbi oo dhan daja kubraa laga sameeyey oo iclaamkiisa oo dhami qayliyey oo jaraa'idku qayliyeen oo wax waliba oo laleeyahy dunidii muslimiintaa soo faragelisa yurub arrimaheedii dagaalkay doonayeen inay sii buubuuriyaan fub iyo daalad bay meesha geeyeen war maa la waalaya meesha waa mise waa lamia qabaa sawbka ninkan isagu warshada haysta sawbkan hubka samaynaya sawbkan ciidamadan janaraaladan iyo waxaan haysta dadka kan waxaa lagu tilmaamaya fii madiina waaxida tuulo kaliya bay waxay serbiya ku gowraceen saddex kun oo qof oo dumar iyo caruur isugu jiraan qof qori haysta ama dagaalami karaa ku jirin markaasaa waxaa la gowracay oo meeshaasi lagu googooyey iyadoo ay arkayaan alcaalamu kullu satelliteka dunidoo dhamina meesha yara dagaalka socda ay kor taagayiin iyagoo ciraaq maalintay ku duulayaan waxayna odhan jireen xabada liinta ee ciraaqtaa laba idhaahda sawirkeeda waa maxayna oo malaayiin min alaalaafka la dilaya iyaga sawirkaa laga hayay dunidu miyay miyay miyay ka maqantaa umalaynaysaa haddii midhka liin ee ciraaq yaalay sawirkeeda la helayay xaggay ku maqayin kuwii waxa ka sawirayay arbacata aalaaf khamsamia in ka badan oo dayax gamceed oo jaajuusaba dunida ku maqan xagga sare afar kun iyo shan boqol oo dayax gamceed oo jaajuusnimaa baa ku maqan xaggey waxaanoo sawiri markaa ka baxeen maan cidiga ogeyn cid iska sawirin maan xalaysadan baan idaacad switzerlandeedaan dhegay markaasaa urur haweenaa qaylinaya waxay leeyihin waxaanu xaqiijinay lixdan kun oo dumarka muslimiinta ah oo meel lagu kufsado oo carruurtooda iyo waxoodila joogaaba si la doono loo isticmaalo markaa dunida u qaylinayana waxay leeyihin haweenka caalamka waxa qabto ma haweenbaa waxa qabanaya dawladaha waxaan u tashaday waxay taagan tahay dad muslimiin oo iska dhan kosovo waxaa la leeyahay maanta dunidan qof baa meel heblaayo lagu xidhay ama dawlad heblaaya dictatoresta saddex qof tiri serbianisu kosovo qura muxaadalkii xalaysa ka hadlayay meeshaynu wada fadhinay wuxuu lahaa afar boqol oo kun oo maxbuus baana laga qabtay sideed sano gudahood sideed sano gudahood baa nus milyuun maxbuusa meel la geliyey weyn alcaalam xaguu ku maqan yahay xad bay gaadhay carruurta la sumeeyo cashra aalaaf min alatfaal baa la sumeeyey buu yidhi waa carruur hadda waa la sumeeyey wayna alqarb lord carrington iyo deris france baa loo diray oo la yidhi waxay samaynayaan dhexdhexaadinta ilaa hadda waxay leeyihiin haddii meeshaa cid kale soo farageliso dagaalkaasii weynaanaya meeshaa hubiyaan la gelin negotiationku ha socda baa la leeyahy oo waa kii wada hadalka socdaade dad baa la xaaqaya dabeetana ciidan looma dirin limaada maxaa loogu diri waayo serbiya miyaanay iyadu u baahnayn in loo diro ciidanka united nations miyaanay u baahnayn soddonkan kun ee maraykanka in iyagana xagga soddon kale loo diro miyaanay ka dhibaato badnayn dadka muslimiinta ee meesha ku nool ama muslimiinta soomaaliyeed kuwan kuwa ka dhibaato badan miyaanay ahayn xag bay gaadhay matalan jimciyat alislaax alislaamiya taqaariirta qabtay waxaa ka mid ah waxay isticmaalaan buu yidhi jira inta ay sameeyaan nin baa inta meel la fadhiisiiya caruurtiisa oo dhan iyo hablihiisa inta la wada horkeenaa lagu horfuula iyagoo intaasoo askari ay wada fuulayaan isagana qasab baa la yidhahdaa ku daawo kulluna waa la wadoogay bale xalay idaacaddaasi waxay ku eedeynaysa saraakiisha ugu waaweyn ee united nationka meesha joogta ka joogta ciidamada united nationka qayb ka midii inay ka qayb qaato kufsiga hablaha xaj bay gaadhay la leeyahay dadka muslimiinta ee meesha ku nool serbian isku intay magaalooyinka soo maraan ayaa marka magaalada madaafiicda lagu garaaco ee ay dadku is yidhaahdaan yaaca ayaa istiriijyada lagu qabqabtaa dabeeto gabadha uurka le u dhidhay intaa la qabto ayuu mid yidhi waxaan ogaanaya waxa caloosheeda ku jira dabeetana iyadoo noolba inta la dilaaciya ilmihii laga soo saaray markaasuu ku kala yidhi calool madhiyo inaynaga tegin oo inta qumaamada gudaafada lagalu dhisan baktiday ka soo saaray markaasa inta loogu lidaa loogu dabaloo la yidhi soco ila haada alxad weyn iclaami lqarb xaguu ku maqan yahay mee xuquuqal insaanka la sheegaya soomaaliya loogu duulaya maan serbiya bini aadam ahayn kuwa jooga maya waa muslimiine bini aadam maaha waa muslimiin muslimku fii zacmihi bini aadamka wuu ka hooseeya wuu ka heeliisaa waxaa meesha taalla alma'saa laa aqdir an arwiha ma awoodo inaan akriyo ma'saaga meesha ku qoran ama se waxa meesha tan ka jira mee xuquuqalinsaankii dunidu ay sheegaysa ma soomaaliya qudhay dhibaatadu haysataa mee walaaladiini kurdiyiinta ahaa ciraaq meeday xaggay ka dhacday maraykan iyo dunidoo dhan baa isu tagtay dabeetana waxa la yidhi waxaa la difaacayaa sacuudiga kadibna waxaa la yidhi waxaa la difaacayaa kuwait kadibna ciraaq baa la galay wucuudi iyo ballamadii la qaaday meeye misra soomaha ra-iis soomaha madaxweyne duniyeed soomaha wadanada dunida ugu xooga badan lena kiyer baawarka wadanin ka mid a intuu khudbadeeyu yihi yurub kama soo dhaweynayno dawlad muslimada isagoo bosniya ujeeda yani maaha mid la jeclaysanayo la soo dhaweynayo isagoo bosniya albaniya intaayara muslimkee meesha jooga ujeeda intuu khudbadeeyeybu wuxuu yidhi markuu xarbulkhaliiji dhacay wuu hadlo dabeetana wuxuu ku khudbadeeyey annaga iyo carabtana lama kala dhex mara buu yidhi dabeetana taariikh buu ka warramay ule carabtaanu xidhiidh ka lahayn waa kas ilaa xad la tilmaamaya inay naclear wafaawakii isku isku dayeysay ciraaq inay samaysatay ay yuhuuddu burburisay inay iyagu ahaayeen dadkii u dhisay oo waka wahaluma jara oo maxaad ciidanka ugu diraysaa baa la yidhi wuxuu ihi bes wuxun baan ugu diraynaa inaan kuwait xorayno waxaa la weydiiyey su-aasha ah ciraaq ma gelaysaa haba sheegin buu yihi qawaanina duwali baanu ixtiraamaynaa mataqaanin ciidanka faransiisku halku maray waaxid jundi ka tirsan ciidanka faransiiska kuwait ah kama jiro ciidanka faransiisku wuxuu toos u galay dhabaljabinta ciraaq wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xagga dambe ka galay xataa alkuwait mamay arag waa ballankii uu qaaday madaxweynaha dhamiye uu yidhi anagu kuwait un baanu xorriyadeeda ku soconnaa ciraaq kuma soconno ciraaq caruurteedii meeday ma saddaan baan difaacaya maya saddaan difaaci maayo laakiin su-aal kale aan i weydiiyo hadduu saddaam ahaa kii beled oo dhan dhigay hadduu sadaam ahaa kii kuwait qabsaday hadduu sadaam ahaa kii lalahaa naclear power u wada hadduu sadaam yahay kii kurdistaan baabiiyey hadduu sadaam yahay ninka laleeyahay asaamaad gaasaska ama sunta khatarta abuu ku isticmaalay ummad hadduu sadaam ahaa ka laleeyahay matalan maxaadalkii shalay hadda ay uka tilmaamay lix kun oo caruurta kurdiyiinta ka mid ah inta la qabtay buu yidhi ayaa waxa la geeyey jaamacadda security-ga lagu barto jaamacadda eerasunimada wadankaa la geeyey markaasa waxa la yidhi ardaydii security-ga baranaysay daacadnimadiinaa la eegayaa iyo nin walaba afar wiiloo kurdiya waa inaad gawracdaan sidaad xisbulbacdi ugu tahay lix kun oo caruurtii ka mid ah la birayey oo ardadii badhna ay baraysay badhna ay nimankii meesha haysay baraayeen maasaadka inta la egi markuu dhacayay xagee lagu maqnaa kuway bele kumuu soo duulin markuu sunta ku buufinayay xaggaa lagu maqnaa gartay intii hore waa la maqnaa waa la ogaaday inuu yahay nin xun oo markii la ogaaday maxaa loo qaban waayo ishfar cop oo ahaa jarankii hogaaminayay ciidanka maraykanka wuxuu yidhi ma ahayn joojinta dagaalku tamar aanu weynay ee baqdaad iyo sadaamba waanu qaban kari lahayn laakiin waxay ahayd buu yihi go-aan siyaasiya oo qaadatay hay-adda siyaasiga u tarisa waddanka maraykanka ma marka dambaa dhawaananaysa marka hore miyaan istadaam ahayn meesha wixii la raadinaysa ciraaq oo dhan meel loo baabi inay baaquus iyo dictatorship la qabto haddii la qaban karay maxaa dib loogu noqday la isugu rogay haddana kuweyda loo yidhi kuweyd baa la joogaya ciraaq iska ah maxaa istadaam loo qaban waayo waxaan loo qabanaynin masaalix kalaa meesha ku jirta oo khaliifku lacag badan dhali maayo de haddaan isaga lagu cabsiinay kolka sadaam in hub kale laga egayaa waa iska suurtagala waayo se kani uu lacag badan u dhalo khaliif lacagtiisu way buraysaa hadduu sadaam meesha ka baxo bal e eeraan bay ka soo yiyeen maanta hub dabeetana eeraan waxay kusoo duushay dhowr jasiiradood oo ay leedahay imaaraadku marka waa inuu jiraa mid xoog badan oo kaloo laga baqaya khaliifka la idhaha annaga aynala inay lacagta ka helayduma lidalik baa maanta laleeyahay aaraan bayna qabsanaysa haddii aan yurub idinka difaacin waxaan leenahay haddaa limaada bidaat maxaa loo doortay soomaaliya ciidanka loogu diray waa maxay sababta keentay in soomaaliya ciidanka loo diro caalamulmuslimiin isagoo ma'saadka ku jira soomaalidu miyay ka dhiig wanaagsantay dadka miyay humanitigeedu ama xuquuqdeedu ma kuwa kale ka qaalisan yihin maa laydinka jecelyahay baa umalaynaysaa ummadda kale dunida ku nool dadkan baaba ayaa la sheegayo soomaalida maa laga jecelyahay dabeetna kalgacal uu reer galbeedku inoo qabo ayuu ciidanka inaga inoogu geeyey miya maxaa inaga maaya aawa siyaasiyiinteedii iyo raggiina hogaaminaya xaggay ku maqan yihin sagaalkeedii jabhadoodba waxay ku dhawaaqeen si fiican baanu usoo dhaweynayna ayaa gacmo furan allahu akbar intaasoo sanena waxay lahaayeen siyaasadii baa qalloocado siyaad bakaanu qabanayna iyo siyaasada waddankaanu dib usoo hagaajinayna waxay isweydiinta le waxay tii ma usuuliyiin baa soomaaliya degan oo usuuliyiinta maxaa la yidhaahdaa iyagu waxay yidhahdeen usuuliga waxa la yidhahda waa fundamentalist oo christianitigu usuuli buu leeyahy yahuudu usuuliyiin bay leeyihin oo muslimiintuna usuuliyiin bay leeyihin wa kullun usuuliya khatar bay ku yihin hakadaabo de marka iyagu ku hadlayaan afkooda yidhahdaan marka usuuliyiinta soomaaliya ha la qabto oo hadday dunidu diinta diidayso dimuqraadiyadda doonayso ma dhaba inay dunidu dimuqraadiyad ka rabto caalamka saddexaad oo aan diin la rabin hadday taasi jirto maxaa israa'iil loo qaban waayo israa'iil waa waddanka qura ee dunida ku kor nool ee iclaamiyey inuu diin ku dhaqmayo waa waddanka qura ee dunida ku kor nool ee doortay inuu qaato magaca diintiisa yuhuud lama yidhaahdo waa juush maxaa juu loo odhan waayo ama yuhuudi loo odhan waayo lamu bixin nebi nebiyadoodii ka mid ay magaciisa qaateen israa'iil nebiyullaahi yacquub nebi bay qaateen magaciisa bale ragga waxbaro qaar ka mid maxamed alghazali masalan wuxuu leeyahy madaxweyne kama noqdo israa'iil ilaa iyo inuu tawraad xifdisanyay mooyaane tawraad ninka xifdisan oo keliya ayaa madaxweyne ka noqon kara bal eh israa'iil waa wadanka kudha bay idhaahdeen ee dunida laga aqbalay biduuni xuduud iyadoo aan xuduudba la tegin aan odhan annaga waddankaygu xadkiisu waa intaa israa'iil waa iska haluma jara waa waxay qabsadaan korba xad male united nationkii intay tageen may odhan xadkeenu waa intan dabeetana anagu falastiinta u tegi mayno iyo urdun iyo masaarida iyo waxaase intaas weeye xadkeenu laakiin waa la ictiraafay iyagoo aan xataa xuduud rasmiya iclaamin baa la yidhi israa'iil waa wadanka qura ee axzaabta diiniga ay si rasmiya loo ictiraafsan yahay siyaasada ka qayb galaan ee dhan walba ay u jeediyaan war haddii usuuliye la qabanayo maxaa laynooga qaban waayo usuuliyiinta meesha tan ma waxaa dhaba aslixa nawawiya baa jirta oo muslimiinta laga ilaalin maalan ciraaq waxa loogu duulay waxa haystay hub khatar oo dunida khatar kuwa noloshii dunida khatar gashay oo si aanay taasi u dhicin walimaada israa'iil maanta waxaa la leeyahay laba boqol oo nuclear weapon heads bay haystaan laba boqol ayuu gaadhayaa inta madax ee nuclearka ay ridi karaan ay haystaan weli ma maqasheen wax sheegaya bakistan baa waxaa la leeyahay waxa soo socda iyagu waxay leeyihin waxaanu isticmaalaynaa un energyga laga sameeyo bahalkan energyga kasoo baxo quraanu isticmaalayna ay anagu uma jeedna hub markaasaa la leeyahy may islamic atomic bam baa soo socda baa layihi oo weyn christian atomic bamka isaga maxaa loo qaban waayo jewish atomic bamka maxaa loo qaban waayo buudhist atomic bamka maxaa loo qaban waayo iyaga lama idhaaho kooda waa maxay kooda magac kaa ka sidajisan buu leeyo waa indian atomic bank american atomic bank waa haluma jara iyagu magacyadaa male xataa ma maqasheen bosnia waxa lay iclaamku wuxuu qoraa ma jaraayku weerarada iyo dagaalada dhex socda bay idhaahdeen dadka sirbiyiinta iyo muslimiinta war maxaa ama labada qoloba diintooda loo wada sheegaya ama qabiilkooda ma la idhaahda dadka serbiyiinta ah iyo kuwan kale iyo muslimiinta ah ama se ma la idhahda muslimiinta iyo kiristanka dagaalka dhex maraya kaanamaa la raba in islaam kale la muujiyo ninkan kalena kaadh kale la muujiyo aan ahayn kaadh diimeed isagu waa serbia waana waa kiniisadii ortodoxka axadahum baa la waraystay markaasu wuxuu ku jawaabay nimankii reer galbeed ee wareegsanayay waxaanu galbeedka yurub ka hortaaganay buuhi usuuliyadda islaamiga inay yurub soo gasho annaguna waxaan nahay buuhi usuuliyadii ortodoxka mana ogolin diinta iyada in wax laga bedelo laakiin iyaga waxa loo dhahay waa serbian iyagu iyagu waa qabiil ama kuwa kale calaamad baa dusha ka saarana muslimka reer galbeedna dee ninka garhkale iyo ninka muslimka la yidhaahda iyagu waa irhaabi iyo terrorisku isku macna saddexdaa ahay haddaad tidhaha muslim baan iyo haddaad garh la baxdo iyo haddaad tidhaha terrorist baan ahay actually wax isku macnaa bay weegi waxaan leenahay arrintu inta ka weyn waana aad bay uga gerdisantahay idan haddii ay tahay reer galbeed waxa ay inoogu imanayaan xuquuqda bini aadamka oo la ilaalinayo maxaa loo ilaalin waayey waxan oo meelo oo bini aadamka xuquuqdoodii lagu xadgudbay limaada miyaa ka dhiig fiicanta mise soomaalidu way ka wanaagsantahay dadka kale masalan maanta maraykanku wuxuu leeyahay wasiirulkhaarijiyidiis bos serbiyiinta buu yidhi criminal wars waxaa jira war criminals mujrimay xarb dabeetana hala qabto oo maada kaanuu min qabl ma maantay mujrimay xarb noqdeen shalay maxay ahaayeen wuxuu maanta iclaamkoodu leeyahay intaasoo caruuraa dhimatay dabeetana united nationka wafdi dilaya meelihii dadka lagu aasiyo wax kano oo haddaa garanaysaa dhulkii lagu aasiyo markii lagu aasiyeyba waa ogeydeen maxaa wax uga qaban weyde waxaa la isweydiinayaa maanta oo la leeyahay dagaalkana laga hortago markaasay faransiiska iyo ingiriisku leeyihin me ayaan laga hortagin sababtuna waa maxay maraykanku wuxuu leeyahay siyaasad odhanaysa dagaalkani hadduu sii socdo muslimkii oo dhan baa baraarugaya waxaan ka cabsanaynaa buu leeyahay inay koosafo kacdo waxaan ka cabsanaynaa inay albaniya u dagaalku galo markaa waxaan ka cabsanaynaa maqdoniya muslimiinta ku nool inay kacaan hadday taasi dhacdana bay leeyihin ilowba ilow turkiya way soo gelaysaa waa isku dad taasi hadday dhacdo turkiya gashana caalamulislaamina wuu daba taagayay war meesha galbeed iyo muslim baa markaa la isu gelayaa beledu intaanay weynaanin waxba ma haystaan buu leeyahy muslimiinta iyo boqol kiiba shan iyo labaatan baa dhulkii ku hadhay kuwa kalena boqol kiiba shan iyo toddobaatan bay haystaan war maanta hala gaadha buu maraykanku leeyahy qolada kalena waxay leeyihin maayo weli xadkii aynu rabnay lama gaadhin qoladanina hore u baraarugumayso annagaa gumaysan jirno kaa oge fadhi baa la leeyahy maraykan siyaasa algarbiya maanta taasay isku haysaa oo maraykana leeyahy maya masaalixdii waxaan ka baqayaa inaan wato iyana ay leeyihin waar waxba lumi maayaane maraykan faransiis iyo iyo ingiriis ila waxba lumi maayaane arrintuseeda u socoto negotiationkii hala wadiyo wadahadalkii waxaan kaloo idin weydiinaya hadday kaba daaca tahay maraykanku inuu ilaaliyo xuquuqda dadka soomaaliyeed ceeb maaha maynaynu xujo ka dhiganaaba dadka bar baa laga yaaba inay idhahdaan maynaynu xujo ka dhiganaaba dunida oo dhan hala ilaaliyo hadduu adiga ku ilaalin karayo dee adigu maxaad u ceebaynaysa adiga ha ku ilaaliya ka kalena cidunba alla u bixin doonaaye adiga alla ka kuu bixiyey iska qarso oo iska haysta kaaga waxaa laga yaabaa dadka barinaysa ufakaraan oo leeyihin war ninkan isaga ilaahay baa inaga inoo diray kuwan cid loo diray waaye malaa ducooyinkiiyo salaameen iyo caruurteen iyo dadkii baaba iyo alla aqbalaya alxamdulilah adoo dadkan waa la dhawrayaa ejo aan su-aal kale idin weydiiyo marka oo siday u ekayd siyaasada maraykanka ee wadanka soomaaliya maanta horteed ma tahay mid muujinaysa inuu xuquuqda bini aadamka danaynayo mise ma aha halkan lafteeda waxa yaala sawir aan kasoo qaaday buugga loo yaqaano ee government of war with its own people somalia waa african watch january nineteen eighty buuggay soo saareen buuggu wuxuu magaciisa saa ka wada fahmaysaa la yidhaahdaa dawladdii dadkeeda diribta kula jirtay baa la yidhahdaa maaha dawladda dabad ku duulaysa waa dawlad xarbi ka socdo waxaanu dhex socdaa dawladda iyo dadkeedii waxay leeyihin qolada tani waa qoli ay yidhahda humanitaria kaan u doodna waa urur yaroo miskiin oo aan waxba aranin waxa uu hantaa mujarad waxay tahay inuu soo saaro bacd aliclaamaat uu dunida u sheego u yidhaahdo waxaasaa dhacay ama maraykan waxaas u sameeyey laakiin cidina uma sii dheg taagto dee dawladaha siyaasaadkan iska leh masalan qoraalka ay sameeyeen waxaa ka mid ah waxay leeyihin siyaad barre waktiyadu gumaadaya dadka soomaaliyeed matalan dagaaladu markay waqooyiga ka jireen bay leeyihin june nineteen eighty eight waxa uu maraykana caawimo u siiyey kaanama aad moodo inay mukaafaatay abaalmarin inay tahay dadku laayay one point four million dollar baa caawimo loo siiyey oo weliba aan ahayn caawimo insaaniya ah mid ka kooban bay leeyihi u s military assistant consisting of automatic rifles and ammunition valued about at about one point four million waxay leeyihin waa kaalmo military oo gaadhaysa one point four million oo ah hub iyo rasaas ayuu maraykanku siiyey oo waxay isweydiin taale miyaanu maraykan ogeysiyaa barre wuxuu samaynayn muxuu siinayay maya qarsoonay qadiya waa si xaba eh maca dalik buu wuxuu soo siiyey hub iyo rasaas uu leeyahay dadka kulla waxyaabaha aadka usii qariibkaa waxaa ka mid ah dagaaladu markay sii adkaadeen soomaaliya dhibaatooyinkii ka jirtay waxaan odhan karaa june eighty eight buu wuxuu kaloo u ballan qaaday haddana inuu siiyo waxyaaba uu ku tilmaamay nan lital items inay yihiin oo markaasi one point nine million kale inuu dawladdii siyaad barre ku caawiyo maxaa ka mida one point nine million kale waxay leeyihin included in this assistance was a program for training somali soldiers to keep their chiefs and other life vehicles foreign waxaa ka mid ahaa caawino milatary oo tilmaamaysa in loo tababaro ciidanka iyo askarta dawladda siyaad barre si ay jiibabkooda iyo gawaadhidooda iyo hubkooda uu u shaqayn karaan waxaa kaloo ka mida bay dhaheen one million dollar ah field hospital in la siiyo oo ah uu ku adeegsanayay matalan magaalada berbere la yidhahdo oo kale kuu dhigtay ee uu yidhi waxaa lagu ilaalinayaa meesha kale waxaa ka mida nimankaas weedhihiisii waxyaabaha aada iyo aadka u cajabta leh july nineteen eighty eight isagoo ay dhibaatada soomaaliya aada u tiro badantay ayaa bush reagan administration waxay ka codsadeen congresska in koob iyo labaatan milyan oo dollar economic aid in loo siiyo dadka soomaalida waddanka soomaaliyeed waxa taa ka sii daran nineteen eighty nine waxaa tegay waddanka soomaaliyeed commanderka u taliya central commanderka ciidanka maraykan oo dhan october nineteen eighty eight buu tegay waa deputy commander of the u s central command army major general william riley intuu tegay buu khudbad ka jeediyey uu fadhiyo ninkii u saabsanaa maraykanka safiirka meesha uga ahaa ee la odhan jiray c frank krigler isagoo markaasi le waxaanu aada u u soo dhawaynaynaa ama uu ammaanayo wuxuu yihi the health of our distinguished visitor and his companion as well as the strong ties of military cooperation between the United States and Somalia that his visit represents military ayga ama caawimada labada waa safiirkii maraykan baa hadlaya dabeetana meesha xafladda waxa fadhiyo la soo dhaweynaya central commandka maraykan ninkii xukumayay dabeetana waxaana uu ku hadlayaa uu leeyahy waxaan aada u soo dhaweynayaa arrintan helsiga caafimaad qabka weyne xidhiidka labada dawladood u dhexeeya iyo weliba isgargaarsiga isgargaarsanayaan buu kuleeyahay military labadayada ciida waxaa taa ka sii daran january labiyo tobankeedii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo sideetankii n b c-ga maraykan wuxuu soo daayay report odhanaya reagan administration buu yidhi dawladda reega buu yidhi waxay ogay sagaal bilood ka hor khadaafi intii aanu soomaaliya u dirin hubka sunta ah waa suntii uu khadaafi soomaaliya siiyey reagan administration wuxuu ogaa buu leeyahy intaan hubkaba la dirin sagaal bilood ka hor markii la waraystay nimanka maraykan khaasatan assistant secretary of state chester crocker markii la waraystayna wuxuu yidhi waxaanu aada The State Department was satisfied with the Somali government's cato- categorical denials buu ka jawaab waxaanu aada ugu qaracsanay buu yidhi dafiraadda ay dafirtay soomaaliya inaan dhulkaasi soo gaadhin taas baanu rumaysanaynaa buu kuleeyahy waa n b c gii maraykan ba wuxuu kuleeyahay waxay ogeyd reagan administration in la siiyey soomaaliya mubsuna oo ay libya siisay soomaaliya markay safirtayna wuxuu ka leeyay kii state ministerka u hadlayay waxaan aad ugu qanacsannahay dafiraada wadankaan anagu rumaysanayna waxay soomaalidu dafirkay dafirtay kaas baanu rumaysanaynaa buu leeyay waxa taa ka sii yaabka badan leh congresska maraykan baa wuxuu saaray dhaqaalihii caawimada loogu talagalay wadanka soomaaliyeed inuu gaadho cadaadid cadaadidka qaarkood markuu saaray ayaa hay-aadka maraykan qaar ka mid a calitamatan maalintu tegay wadankaasi maraykan iyo guddigii la socotay ayaa waxay la kulmeen shirkada ama nimanka loo yaqaano b m s m k public affairs company ah oo laakiin public relations aad u fiican la leh isla markaasna leh strong pro- political connection isku leeyahy wuxuu ugu jawaabo waxay idhaahdeen haddii dawladda maraykan ay wax badan yani uu congresku maacadaadiyo xooluhu ku suurtogeli waayaan qaab kale bay idhaahdeen oo hay-aadka aan duwaliga ahayn dhankooda dawladda laga soo caaw annaga aydan caawinayna dabeetana new africa waxay qabta november nineteen eighty ninety inay nimankaasi kula taliyeen calitamatan mathalan inkastoo bay idhaahdeen uu laga yaabo inuu congresska maraykan cadaadisa arrintan saaro laakiin other institutions baanu wax kaa siinayna oo ay ka mid yihiin bay idhaaheen world bank isla markaasi uu ka mid yahay bangiyo kaley tilmaameen waxay sheegeen markaa waxa aanu ku siinaynaa bay leeyiin waa june nineteen eighty eight dhibaatooyinka u badan markay waddanka jireen waxaa loo abruuf gareeyay toddobaatan milyan oo dollar in lagu caawiyo iyadoo ay caawinayaan bangiyada tan african development banka iyo world banka dhankooda laga siiyey qolana shan iyo labaatan milyan bay siiyeen qolana toddobaatan milyan isagoo maraykanku uu ka dambeeya qadiyada tan oo miyaanu ninku siyaad baraahin iyo ninka ilahayn wax u laay waxa ka sii daran maalintii kacdoonku ka dhacay magaalada xamar ee lagu laayay masaajidka cali suurfi agtiisa xawaale afar boqol iyo konton qof oo muslimiina oo mudaharaadadaasi ka qayb galay dawladda maraykan july nineteen eighty eight oo ah xaadisadaasi maalinta ay dhacday administrationka dawladdu wuxuu ka codsaday congresska in labaatan milyan oo dollar oo kale siyaad banana la siiyo kaanamaa la leeyahy waxaa laga abaal marinaya waxoogaa kamlaysay muslin iyo mas-uul iyo bele soo socotay hayde wuxuu weydiistay administrationku in lagu caawiyo dawladda soomaaliyeed labaatan milyan oo dollar assistant secretary of state for human rights and humanitarian affairs richard shifter ninka la yidhaahdo oo ah ninka uga wakiilka ah dawladda maraykan arrimaha xuquuqda biniaadamka iyo wixii la halmaala ayaa dabeetana new york times ayuu wuxuu ku qoray september labadeedi kun sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii yacni inaanay dhibaataba jirin amase inay aad raalli uga yihiin waxa kan iyo siday u socdaan oo aanay mashkilad weyn ahayn waxaana ay idinku sheegaysaa waxaa laakiin kaa kasii excuse xumaa ambasadorkii u fadhiyey maraykanka wadanka soomaaliyeed ayaa arrinta la weydiiyey markaasuu yidhi nasiib darra waxay buuhi coincidenska ka dhacay unbay kulmeen buuhi oo kaalmadunbaa wakti xun nagaga beegatay mooyaane ininka wax la siyaabay ahayd buu kuleeyahy kaalmada ayuunbaa wakti xun ku beegataye in wax la siiyo ayay ahayd buu ku tilmaamaya aad bay ii dhibaysaa inaan sii akriyo nimanka kaliya waxa ay iska qoreen waxaa la weydiiyey nin canadianka ka mid ah suxufiyiinta canada nin ka tirsan ayaa wuxuu u tegay t frank crigland oo ah safiirkii maraykan ee fadhihi jiray magaalada xamar wuxuu weydiiyey su-aal ah waar ma rumaysan tahay buu yidhi siyaad barre inuu ka mid ahaa dow madaxtooyooyinkii ugu xumaa ee dunida tan soo mara sidaa ma rumaysantay buu ku yidhi su-aashaasi weydiiyey markaasuu yidhi yes i will agree waan aqbalay buu yihi taa waan kugu raacsisanay buu tilmaamay markaasuu wuxuu yidhi haddii aan rumaysnaydeen ninkaasi nin aad u foolxun inuu ahaa oo aad rumaysantay dadkii dunida soo maree wax xukumay kuwa ugu xun inuu ahaa maxaad wax u siinayseen ee u kaalmaynayseen goortii uu xumaanta samaynayay wuxuu ku jawaabay no matter how bad the siyaad barre regime is mashkiladi kuma jirta buu yihi xumaanta siyaad barre inkastoo ay leer tahay ee annagu waxaanu daraynaynay danaha iyaga istaraatiijiga buu ku jawaabay soomaalida xuquuqdiina waxaa ka qiimo badan danaha istaraatiijiga ee maraykan waa sida uu ku dhawaaqay diblomasigii maraykan ee u fadhiyey magaalada muqdisho xamara maaha hadalkayga wuxuu leeyahay waxaa nooga qiimo badan ninkan waa rumaysni buu leeyahay inuu nin xun yahay dadkana in la laayo iyo dawladda dhibaatadeeda iyo waxaan ka jira iyo xuquuqul bini aadamka lagu cad waxaasoo dhan waa rumaysni buu kuleeyahy no matter how bad he is buu kuleeyahay laakiin waxaanu anagu danaynaynay buu leeyahay danaha iyaga istaraatiijiga ah waxaa meelaha naga jooga buu leeyahay markab weyn oo dagaal oo qiimihiisa uu gaari karo boqol iyo konton milyan waxa uu ahaa meel ciidanka iyagu sida degdega uu u adeegsan karo wax ka kororsan karo laba iyo sideetankii ilaa sideed iyo sideetankii oo ah buu yihi fitraaska ugu xune soomaalida la dhibi jiray waxaad siiseen caawimo gaadhaysa toddoba milyan oo dollar caawimadaasoo u badnayd buu leeyahy taakuleyn milatary oo ay ka mid ahayd buu leeyahy in saraakiisha milatary ee waxaasi ummadda soomaaliyeed ku haysee baabi'inaysa inaa idinku tababartaan oo ay ka baxaan jaamacad waddanka maraykan ku taalla dabeetana inta diyaad barra u tababartaana ay noqdaan oo dadkoodii ay xaaqaan